Waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya khilaafaadka u dhexeeya hoggaanka dagaal-oogayaasha Yuhuudda ee gumaadaya ehelkeena Ghaza. Khilaafka ayaana hadda maraya meeshii ugu darnaa iyadoo ay laba garab kala noqdeen ra'iisul wasaaraha Yuhuudda iyo wasiirka xubinta ka ah Golaha Wasiirada Dagaalka ee Benny Gantz. Wasiirka xubinta ka ah Golaha Wasiirada Dagaalka ee Yuhuudda ayaa lagu wadaa in maalinta beri oo Isniin ah uu kulamo gaar ah oo aanu raalli ka ahayn ra'iisul wasaaraha Yuhuudda uu la yeesho mas'uuliyiin reer galbeed oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka. Mas'uuliyiin u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa tilmaamay in maalinta Isniinta ay kulamo gaar ah oo foolka fool ah isku arki doonaan ku-xigeenka madaxweynaha Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris iyo wasiirka xubinta ka ah Golaha Wasiirada Dagaalka ee Benny Gantz. Shabakadda CBS ee Mareykanka laga leeyahay oo soo xiganaysa mas'uuliyiin ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa daawacday in kulanka labada mas'uul looga hadli doono dagaalka Ghaza iyo arrimo la xiriira, laakiin ilwareedkan wuxuu ka gaabsaday inuu cayimo goobta rasmiga ay ku kulmi doonaan. Haweeneyda ah ku-xigeenka madaxweynaha Mareykanka waxay mas'uulkan Yuhuudiga ay kala hadli doontaa sidii loo dardargelin lahaa wadahadallada lagu doonayo in lagu saxiixo xabad joojin dhex marta muqaawamada iyo Yuhuudda, laguna daynayo maxaabiista Yuhuudda ee lagu hayo marinka Ghaza. Wuxuu sidoo kale wasiirka xubinta ka ah Golaha Wasiirada Dagaalka ee Benny Gantz la kulmi doonaa sida uu qorshuhu yahay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Sullivan iyo xubno ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka ee kala matala axsaabta Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Aroornimadii hore ee maanta oo Axad ah ayuu dagaal-ooga Gantz ka soo kictimay garoonka diyaaradaha ee magaalada Tel Aviv isagoo soo aaday magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka. Booqashada Mareykanka kadib wuxuu wasiirkan u sii safri doonaa London oo ah caasimadda dalka Ingiriiska, halkaas oo uu kulamo kale kula yeelan doono madaxda dalkaasi kuwaas oo aanu raalli ka ahayn ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benyamin Netanyahu. Ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Netanyahu wuxuu amar ku siiyay safaaraddiisa dalka Mareykanka inaanay wax adeega iyo soo dhoweyn ah siinin wafdiga uu horkacayo dagaal-ooga Gantz, taasoo muujinaysa sida Netanyahu aanu marnaba raalli uga ahayn safarka wasiirkan. Idaacadda milatariga Yuhuudda ayaa daabacday in safarka Gantz ee Mareykanka ay ka shaqeeyeen xubno aad uga agdhow isaga oo aanay la kaashanin safaaradda Yuhuudda ee dalka Mareykanka. Netanyahu iyo xubno ka agdhow ayaa horey ugu eedeeyay Gantz inuu u safrayo Mareykanka, isagoo aan haysanin oggolaanshiyaha ra'iisul wasaaraha uuna doonayo inuu kulamo la yeesho mas'uuliyiin reer galbeed ah, taasoo ka hor imanaysa nidaamka maamul ee Golaha Wasiirada ee Yuhuudda. Wargeyska iyo diicood Axronood oo soo xiganaya xubno ka agdhow Netanyahu ayaa daawacay in Netanyahu uu aad uga carooday safarka wasiir Gantz uu ku aaday Mareykanka, arrinkaas oo uu u arkay mid isaga awooddiisa maamul lagu wiiqayo. Wuxuu Netanyahu tuhunsan yahay in madaxda Mareykanka markii ay ku daaleen siyaasaddiisa la xiriirta dagaalka ay doonayaan inay shakhsiyaad kale samaystaan, kalena shaqeeyaan dagaalka Ghaza iyo malafka maxaabiista gacanta ugu jira muqaawamada. Benny Gantz ayaa sida ay muujiyaan aragtiyo ururinno lagu sameeyay deegaanada ay Yuhuuddu xoogga ku haystaan wuxuu yahay ninka keliya ee tartan adag la geli kara Netanyahu, reer galbeedkana ay ku kalsoonaan karaan haddii ay ka fursan waayaan in Netanyahu xilka laga tuuro oo doorashooyin loo dareero. Wuxuu Benny Gantz horey u soo noqday taliyaha ciidamada Yuhuudda iyo wasiirka gaashaandhigga wixii ka dambeeyay toddobadii Oktoobar oo uu dhacay howlgalka duufaanta Al-Aqsa, ayuuna ka mid noqday golo wasiiro oo dagaal oo ay ku midoobeen Netanyahu iyo mucaaradkiisa. Booqashada Gantz ee Mareykanka waxay imanaysaa iyadoo aad loo hadlayo heshiis dhex mara muqaawamada Filistiin iyo Yuhuudda, kaasoo suuro gelinaya sida wararku sheegayaan in xabad joojin lagu dhawaaqo maxaabiisna la isdhaafsado. Maanta oo Axad ah waxaa magaalada Alqaahira ku sugan wafdi ka socda muqaawamada Filistiin, waxaana warbaahinta qaar ay tilmaamayaan in badi qodobadii lagu murunsanaa xal laga gaaray. Waxaa la sugtaana ay tahay in heshiiska lagu dhawaaqo maalmaha soo socda ka hor intaan la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan. Madaxda Yuhuudda ayaa inkastoo ay muujiyeen bilihii la soo dhaafay midnimo waxba kama jiraan ah, waxay hadda wajahayaan xaalad adag oo khilaaf dhexdooda ah, waxaana badankood ay ku daaleen dagaalka iyagoo doonaya in heshiis xabad joojin ah la saxiixo. Laakiin Netanyahu oo u arka in mustaqbalkiisa siyaasadeed ee mugdi ku jiro marba haddii uu soo idlaado dagaalka Ghaza, ayaa diidan wax waliba oo suuro gelin kara in dagaalka lasoo afjaro, maadaama uu dareemayo in kursiga uu ku sii fadhin karo inta uu dagaalka Ghaza socdo.